نورنا لم يرب في ليالي الكرب نورنا لم يرب في ليالي الكرب فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه مشرق في دروب الموكب إنه قرآننا وأحاديث النبي بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka tarbiyada carruurta oo aad toddobaad walba xilliyadan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa maalinimo jimca ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay labaatanka bisha jamaaduuluula kun afar boqol afartaniyo lixda hijriga dhanka kaana waafaqsan kow iyo labaatanka bisha nofembar labada kun afar iyo labaatanka qodobada toddobaadkan barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maxay tahay xuquuqday ubadka ku leeyihiin waalidiintooda taasooy labada waalid ku waajib yeeshay shareecada islaamka xalqada afaraad ee taxanaha talooyin tarbiyadeed ayaad ku maqli doontaan qodobadaad sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah xubinta qadka telefoonka oo aan toddobaad walba ku waraysanno carruurta nagala soo xidhiidhay qaar ka mid ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga xubinta sheeka xariir ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan inta uu barnaamijka socdo waxaanan barnaamijka ka marnayn xubinta siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam waa mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
النوج بي وسواه لم نجد أولا من مذهبي وسواه لم نجد أولا من مذهبي لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب
waa hagaaga carruuray mar kale waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan si toosa u gudagalaynaa barnaamijka aan ku bilowno qodobka ugu horeeya maxay tahay xuquuqday ubadka ku leeyihiin waalidiintooda taasooy labada waalid ku waajib yeeshay shareecada islaamka silsilada talooyin tarbiyadeed ayaad qodobkani ku dhegaysan doontaan waxaan halkan ka soo jeedinaya walaalkeena cabdallah mukhtaar أكرم بجيل أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء أكرم بجيل أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء صارته أيدي المخلصين لآلئا شاعت لنا بالخير والنعماء صارته أيدي المخلصين لآلئا شاعت لنا بالخير والنعماء شعت لنا بالخير والنعماء كيف تكون المسؤولية العظيمة مع الأبناء نعم نتحدث كثيرا عن حقوق الوالدين وهذا واجب نعم لكن قل من يتحدث عن حقوق الأبناء تجاه الوالدين لكن كما أن للوالدين حقوقا على الأبناء فإن للأبناء كذلك حقوقا على الوالدين مثل ماذا؟
اسمع لقول النبي تفضل.
صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم.
كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته نعم.
الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته
الله ومسؤول عن رعيته ومسؤول عن رعيته نعم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها نعم.
والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته لو دققت النظر في كثير من بيوت المسلمين الآن لوقفت على جرح يدمي القلوب الحية المؤمنة ألا وهو جرح استقالة تربوية جماعية
shareecada suuban ee islaamka ayaa waxa ay ku soocan tahay in ay qof waliba siisay xuquuqo isaga u gooni ah waxayna isku dheelitirtay xuquuqda ay dhinacyadu siisay iyadoo aanan cidna moogaanin amaba xaqiisa weydaarinin waxa ayna sidoo kale xuquuqdaasi sharciga ah koobsatay dhammaan dhinacyada kala duwan ee nolosha xuquuqda ay dejisay shareecada islaamka dhanka kalena ay ku baaqday ilaalinteeda iyo gudashadeeda waxaa ka mid ah xuquuqda ka dhexayso waalidka iyo ilmihiisa waxa ay ubadku ka reebtay caasinimada iyadoona waalidiinta ugu baaqday barbaarinta wanaagsan ee ubadkooda maadaama xalqadii tan ka horreysay ee taxanaha talooyin tarbiyeed ee aan kaga sheekaynay xuquuqda ay labada waalid ku leeyihiin ilmahooda waxaan xalqadan ku soo hadal qaadi doonnaa waajibaadka ay diinta islaamka siisay ilmaha islamarkaana ay dusha ka saartay waalidiinta khaliifkii labaad ee muslimiinta ah cumar binu khadaab ayaa laga wariyey in uu nin u yimid isaga oo wiil uu dhalay ku eedeynayay caasinimo kadib cumar ayaa wiilkii u yeeray waxa uuna ku yidhi maxaad aabbaha ugu dhagnuglaan weysay wiilkii yaraa ayaa cumar weydiiyey miyaanan xaq ku lahayn waalidkayga sidaba uu isaga xaq igu leeyahay cumar ayaa wiilkii ugu jawaabay haa waad ku leedahay cumar ayaana yidhi ilmuhu waxa uu waalidkiisa ku leeyahay xuquuqo badan sida in marka hore hooyo wanaagsan u dooro magac fiicanna u bixiyo iyo in uu baro kitaabka allah ee kariimka ah sidaasi darteed ilmaha ayaa waalidkooda hooyo iyo aabe ku leh xuquuq badan ooy siisay shareecada islaamka waxaana xuquuqdaas ka mid ah tarbiyeenta wanaagsan iyo in ay labada waalid ilmahooda baraan dabeecadaha wanaagsan cilmiga kiisa waxtarka leh iyo diinta islaamka haddaba waxaan dulmar kooban ku samaynaynaa xuquuqda ay ubadka inta ay da-doodu yar tahay ay ku leeyihiin labadooda waalid iyo sida ay diinta islaamka ugu baaqday in ay waalidiinta dhankooda ay xuquuqdan ilaaliyaan ayna u gutaan sida ugu dhammaystiran si beri ay iyaguna uga dhexlaan carruur baariyaal ah oo u ixsaan sameeya magac u bixinta wanaagsan waxa ay diinta islaamka lawada waalid ku waajib yeeshay in ay u wanqalaan ilmahooda magac wanaagsan u bixiyaan kaasi oo astaan u noqda dhanka kalena loogu dhawaaqo xilliga loo yeerayo magaca ayaana ka mid noqda qayb ka mid ah shakhsiyadda qofka magaca ayaana lagu tiriyaa qayb ka mid ah qofka oo aan sinaba looga sooci karin waana astaanta qof waliba loogu yeeri doono maalinta qiyaamaha sidaasi awgeed labada waalid waxaa dushooda ah in ay ilmahooda u dooraan asmaa wanaagsan dhanka kalena waafaqsan diinta islaamka sidoo kale waxaa waajib ah in ilmaha lagala fogaado magacyada foosha xun iyo naanaysyada aanan macnaha wanaagsan lahayn magacyada xun haddii loo bixiyo ilmaha waxaa ka dhasha in ay hoos u dhacdo kalsoonidooda nafeed dhanka kalena ay ubadka si taban u saameeyaan magacyada foosha xun kuwaasi oo mahadho ku noqda inta ay nool yihiin tarbiyeenta wanaagsan ee iimaaniga ah xuquuqda ay ubadka ku leeyihiin labadooda waalid waxaa iyadana ka mid ah tarbiyeenta iimaaniga ah iyo in ay labada waalid inta ay ubadkooda yar yihiin ay ku beeraan akhlaaq wanaagsan iyo aadaab raafico ah sidoo kale tarbiyada ay siiyaan labada waalid ilmahooda waa in ay ahaataa mid ilmaha ku xidhayso allah subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisii suubanaa sala allahu calayhi wasalam in loo duceeyo carruurta waajibaadka diiniga ah ee waalidiinta ka saaran ilmahooda waxaa sidoo kale ka mid ah in ay ilmahooda ula tacaamulaan qaab jilicsan ooy dhimrin ka buuxdo iyo in ay allaah u weydiiyaan ubadkooda liibaan xaggiisa ah iyo waafajinta khayraadka sidoo kale labada waalid waa in ay ka fogaadaan marka ay la tacaamulayaan ubadkooda in ay caroodaan ama xanaaq saa'id ah ay u muujiyaan marka uu ubadka khalad ka dhaco waayo tasarufaadka aan wanaagsanayn ay waalidiinta kula dhaqmaan ubadkooda waxa ay saameyn taban ku reebtaa carruurta kuwaasi oo inta ay yar yihiin aan waxba hilmaamin waxbaridda iyo tacliiminta ubadka waalidiinta waxa ay diinta islaamka ku boorisay in ay ilmahooda haleeshiiyaan goobaha waxbarashada ee lagu barto kitaabka allah subxaanahu wa tacaala sunnada nebigeena iyo aqoonta teeda nacfiga leh sidoo kale labada waalid waa in ay ilmahooda ku dhiirigeliyaan waxbarashada iyo ku dhabar adeegeeda sidoo kale xuquuqda ay ilmaha inta ay yar yihiin ay waalidkooda ku leeyihiin waxaa ka mid ah quudintooda iyo in laga warhayo nafaqadooda waxa ayna ilmaha waalidkooda ku leeyihiin dacmi dhammaystiran oo ku aadan koritaankooda in cadaalad loo sameeyo ilmaha dhexdooda
بعد ربي خير من فوق الوجود ولأمي كل حبي ودعائي في السجود فهي عندي بعد ربي خير من فوق الوجود يا إلهي يا إلهي يا حميد يا مجيد اجمع الأسرة يا رحمن في دار الخلود يا إلهي يا إلهي يا حميد يا مجيد اجمع الأسرة يا رحمن في دار الخلود مثلما جمعتها في ذلك البيت السعيد waxaa habboon in waalidiinta marka ay gudanayaan xuquuqda ay ku leeyihiin carruurtooda ay u cadaalad sameeyaan ilmaha dhexdooda iyo in aysan kala saarin ilmahooda ama u kala eexan balse waxaa labada waalid waajib ku ah in ay u wada wanaag sameeyaan ilmahooda ayna si wadajir ah ugu beeraan maxabbada iyo kalgaceylka ay u qabaan ilmahooda
أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء أكرم بجيل أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء صاوته أيدي المخلصين لآلئا شاعت لنا بالخير والنعماء صاوته أيدي المخلصين لآلئا شاعت لنا بالخير والنعماء شعت لنا بالخير والنعماء
ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب إنما آياته نهج خير الآدب نورنا فيه الحنان والأمان والأمان والأمان والأمان waa hagaaga markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qadka telefoonka oo aan toddobaadkani ku wareedsanay carruur fara badan oo nagala soo xidhiidhay qaar ka mid ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga iyagoo ka jawaabaya su-aalihii aynu weydiinay toddobaadkii hore u dhacayay sida tan waxaad sheegtaan ducada la aqriyo markii masaajidka la aadayo iyo su-aashii kale ahayd waxaad sheegtaan magaala madaxda gobolka u dal waa kuwan iyagoo ka jawaabaya waxaana la yeelanay wareysidaedin ku soo maqan
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaaga ku bilaabayo سهيد halkeed naga soo wacaysaa ونقرر waayahay barnaamijka tarbiyadda carruurta toddobaadkiina soo dhaafay ma la soctay ها su-aalihii la sweydiiyey jawaabood ma soo diyaarisay
ها
waayahay aan ku horeyno su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada la aqiyo markii masaajidka la aadayo اللهم اجعل قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا وجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي واجعل لي نورا واجعلني نورا واجعلني نورا واجعلني نورا اللهم اعطني نورا اللهم اعطني نورا في عطفي نورا وفي لحمي نورا وفي دني نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعلني نورا في قبري ونورا في في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور
maasha allah su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa magaala madaxda gobolka awdal بلد madrasadii wax ka bartaa وترجع waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah قرآن وحياة وبلن mustaqbalka dhow maxaad rajeynaysaa inaad noqoto مجاهد waxaan ku rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad waalidiintaada baari u noqoto iyo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto insha allah
إن شاء الله waayahay barnaamijka tarbiyadda carruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa waad soo diyaarsatay qur-aan xadiid nashiido gabay iyo wixii la mid ah
قرآن ونشيده qur-aanka ka hor mar kadibna nashiidada insha allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وبور سينين فهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين العلم هو النور الهادي المفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا الدين يفقه فيدري نفهم بالعلم القرآن بالعلم يزيد الإيمان وبه يمتاز الإنسان وبفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات بالعلم تنال الجنات وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه الحسنات العلماء يقصون الله إذ عرفوا آيات الله فدلائله لا نحصيها فتفكر وتأمل فيها فسماع تحوي أبراجا والشمس سراجا وهاجا وسحائب تر- ترس- ترسل ترسل مدرارا أنبارا تتبع أنبارا ظاهرة تجري أنهار وتغذي تلك الأشجار أكرمنا رب وعلمنا ومن العلم النافع زدنا ومن العلم النافع زدنا ugu dambayntii yaad halkan ka salaamaysaa إذاعة الفرقان إيوم مجاهدين أبو العبيد إيو إيو هاي أبو
annagana ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo weynu insha allah السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh adigoo magacaa ku bilaabayo أنس
halkeed naga soo wacaysaa دقمية بسم waayahay barnaamijka tarbiyadda carruurta toddobaadkiina soo dhaafay ma la soctay
ها
su-aalihii la sweydiiyey jawaabood ma soo diyaarisay
ها
waayahay aan ku horeyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada la aqriyo markii masaajidka la aadayo
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا اللهم اجعل لي نورا في في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وابدي نورا على نور maasha allah su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa magaala madaxda gobolka awdal بورمي
waayahay barnaamijka tarbiyadda carruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa waad soo diyaarsatay qur-aan xadiid nashiido gabay iyo wixii la mid ah
قرآن
ha inoo aqri
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس الرؤوف رحيم ugu dambayntii yaad halkan ka salaamaysaa
amiirkiina abuucibaado iyo ida- ida- idaacadda alfurqa
annagana ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo weynow insha allah
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم
wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh adigoo magacaa ku bilaabayo
مريم أحمد halkeed naga soo wacaysaa خدمتي ساكو waayahay barnaamijka tarbiyadda carruurta toddobaadkiina soo dhaafay mala soctay ها su-aalihii la isweydiiyey jawaabood ma soo diyaarisay ها waayahay aan ku horreyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada la aqriyo markii masaajidka la aadayo اللهم دعاء الذهاب إلى المسجد اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور
maasha allah su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa magaala madaxda gobolka awdal نورا
waayahay barnaamijka tarbiyadda carruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa waad soo diyaarsatay qur-aan xadiid nashiido gabay iyo wixii la mid ah
مصيبة ha inoo akhri ما لهنا ما لهنا نحن أحساد المثنى بطريق المجد سرنا اسألوا التاريخ عنا ما لهنا ما لهنا مجدنا ذات الثلاثة الزنا أسرار كسر اسألوا قصر المدار اسألوا قعقاع كبر لا نبالي لو أرادنا قلع هامات الجبال في سبيل الله سرنا عبر ساحات القتال أيها التاريخ عد أنا من جديد بالدماء قد كتبنا وختم مجد الشريف اسألوا جند الصليب اسألوا جيش التتار هل يئسنا من قتال أو قصرنا من حصار اذكروا فتحا بمكة بعد صبر وانتظار طريقا في وادي مكة بعض أمواج الحال
ugu dambayntii yaad halkan ka salaamaysaa
أميت أنا أبو عبيدة إلى إذاعة إسلامية الفرقان والآن فلسطين إلى عيوبك أقد الأعضاء annagana ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo weynow insha allah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh adigoo magacaa ku bilaabayo أسماء أحمد halkeed naga soo wacaysaa تكمل سيادتك waayahay barnaamijka tarbiyadda carruurta toddobaadkiina soo dhaafay mala soctay ها
su-aalihii la isweydiiyey jawaabood ma soo diyaarisay ها
waayahay aan ku horreyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada la aqriyo markii masaajidka la aadayo
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا عن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن قلقي نورا ومن قلبي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وأعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعل لي نورا واجعل لي نورا اللهم أعظني نورا واجعل لي عفا بي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي وفي دمي نورا في شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعلني في قبري نورا اللهم اجعلني نورا في قبري نورا في عظامي وزد نورا وزد نورا وزد نورا ووهب لي نورا وهب لي نورا على نور maasha allah su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa magaala madaxda gobolka awdal
بورا
waayahay barnaamijka tarbiyadda carruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa waad soo diyaarsatay qur-aan xadiid nashiido gabay iyo wixii la mid ah
قرآن
ha inoo akhri
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ugu dambayntii yaad halkan ka salaamaysaa أميركين أبو عدي مجاهدين أنشاء لاعبين فلسطين السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaa ku bilaabayo فويد عثمان halkeed naga soo wacaysaa دقمة صبلانة
waayahay barnaamijka tarbiyadda carruurta toddobaadkiina soo dhaafay mala soctay
ها
su-aalihii la sweydiiyey jawaabood ma soo diyaarisay
ها
waayahay aan ku horeyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada la aqriyo markii masaajidka la aadayo
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا اللهم اعطني نورا واجعل في عصمي نورا في لحمي نورا في دمي نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري نورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور maasha allah su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa magaala madaxda gobolka awdal بورم
waayahay barnaamijka tarbiyadda carruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa waad soo diyaarsatay qur-aan xadiid nashiido gabay iyo wixii la mid ah قرآن نشيد qur-aanka ku hormar kadibna nashiidada insha allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من يشاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها لم يأتكم رسل منكم يتلو ع- يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين الله أكبر الله أكبر وربنا الرحمن وديننا الإسلام دستورنا القرآن نبينا العدنان نحب رسول الله فننفي رسالته الله وحده ولا شريك له ومن عبد الله فالجنة المأوى ومن يشرك بالله فالنار مقلدا وبه نستعين على الدنيا والدين نحن جنود الله نواري أعداد الله نعادي أعداء الله الله وحده ولا شريك له
ugu dambayntii yaad halkan ka salaamaysaa أمير كان أبو عبيد ولا ليه المجاهدين في المسلمين كمان ميل كستيجو
annaguna ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh soo weynow insha allah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نورنا فيه فخار للورى والعربي نورنا فيه فخار للورى والعربي قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر الأبي
waa hagaaga qeybaha dhexe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla soo gaarnay idaacadda islaamiga alfurqaanna wuu idinkaga imaanayaa waxaase markani ku soo dhowaataan xubinta sheeko xariir taasoo faa'iida u leh carruurta garaadkooda sidoo kalena ay ku fahmayaan waxyaabo badan oo dhaqankooda ka mid ah hobeya hobeey hobeya hobeya hobeey hobeya adoo labago iyo shaadhle adoo galdhalay la jooga adoo galadi gumaaday gayigii adoo xoreeyey adoo qori garab ka haysta gaboobayo gaadhi mayo haddaad gadhaadi gabowdo asay galadu timaado hoyow guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin fulaygii galada ka carara cadaabkii alluu galaaye cadaabkii alluu galaaye hoyow guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin gesigii galada gumaada dabeed gayigii xoreeya rayaankii jannu galaaye hoyow guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin gunto galka ha ka cararin caruure sheeko sheeko waxaa jiri jiray dhegdheer maxay samaysataa guri oo ka baxsan guriyaasha maaragtay mar walba laba tuulo dhexdooday degtaa oo cidlo ah ee guri intay ka dhisato si loo moodo guri oo qof fiican leh si loogu soo leexdo oo biyiii wax looga soo raasay qofkii safar ka imaado ama oo lugeynayo kale soo ugu soo leexdoo kale ee maaragtay ee degtaa magaalada meel ka baxsan tuulada ee degtaa bas naagaa maaragtay canug haysato aa ninkeedii dhintay ninkeedii markuu dhintay waa ay soo baxday canugeeday soo saarsatay guriga ciddooday soo aaday marka guriga ciddoodii ay soo aaday say usoo socotay usoo socotay waa ay daashay weena haraade ayadoo iska soo socoto haraadsanoo daalsana waxay aragtay guri meel ku yaalo waxay istiri gurigan ku leexo ee biyo ka cabay isdhahday gurigii markay ku leexatay waxay dhahday gabadhii oo dhigdheera marka banaanka joogtay dhigdheerna waa ay jiiftaa waxay samaysay dhigdheer meesha laga soo galay albaabka ee haan ee surto si oo yacnii qofkii soo gal ee haantas ugu dhufsato oo madaxa ugu dhufsado ee u maqasho shanqarta ee usoo kacdo magaceedin waxaa la dhahaa haanta bowdheeraa la dhahaa bas gabadhii waxay dhahday hawri ee maamadii waxay dhahday oo canuga wadata waxaa raba biyaa cabaa rabaa markaasay dhahday waa u sheegtay hawar yar hooyadee waa dad qalato dhigdheeraa la dhahaa gurigeedaana joogtaa waxay dhahday hadday ku fahantona waa bes way ku cunaysaaye ee ka dhuumo naagtii ayadoo cabsanayso waxay gashay meel gadaasheeda intay ku dhuumatay meel inta saa ugu dhuumatay maaragtaaye haantii gabadhii intay soo saas usoo fakatay oo guriga xaggiisa soo aad isdheheyda maaragtaaye haantii ku dhacday haantii waa shanqartay hal mare maaragtaaye zaaid u shanqartay markaasa maqasho dhegdheer waa ay soo kacday waxay dhahday yaa waay hooy waa aniga anigaa ku dhacay ee dhahda haantii markaasa waxay dhahday waxaa iisoo carfaayo baruur aa iisoo carfaysa ee dhahda hooyo aniga waaye waxa kuu soo carfaayo bas markaasa gabadhii maamadii oo canuga wadatay waa ay oroday oroday halmar fakatay ayadoo ordeyso dhigdheer way soo kacday way ka daba orday ayadoo kasii daba ordeyso ayadan ay ordeyso waxay leedahay dhigdheer alla baruurteeda daya alla buluqbuluqdeeda daya alla wiilka buuran daya ayadoo ka daba dhehayso ka daba ordeyso maaragtay waxaa ka horyimida naagtii togaa ka hor imaaday togii la hadasho waxay dhahday waxaa rabaa inaan ku gudbaa rabaa togii wuxuu dhaha haddaad tahay qof aan dembi gelin waad igudbaysaa oo caadi waaye wax dhibah maarata lama kulmaysid laakiin haddaad dembiilo tahay oo maaragtay aad qalad gashe waan yacnii waan kula qaayaa oo waad dhimani oo ma igudbaysid bas waa ay gudubtay ayadoon waxba ku noqonin markii xaggaa u gudubtay dhegdheera soo istaagtay waxay dhahday inaan ku gudbaa rabaa halkaa inaa maro oo togow togii wuxuu dhahay haddaad tahay qof wanaagsan aadan weligaa dembi qofna ka gelin oona dad ku xadgudbin waad i gudbi kartaa oo wax ku yeeli maa laakiin haddaad tahay qof dembiilaha oo dadka dulmiyane waan kumaasheen oo yacnii waa kuliqaayaa uu dhahay togii markay maagtay inay gashane waa ay maaragtaaye meeshay ku dhimata oo togiyaa liqe sheekadayna maanta meeshay ku eg tahay
samow sarariyo lagowaa sakaariyo maydhaqowaa sadkii rabbi keenayowaa sabuuxiyo soonfurowaa sagaalaadka arafoowa halkaad xalanow xoqaysay halkaad xalay ladiska diiday halkaad xara dhaaminaysay lagu mari gacan malaa'ig hogaaga lagaama qaato halkaaga lagaama seexdo habarifiidkuma habaarto hobeeya hobeey hobeeya hobeeya hobeey hobeeya
فيه فخر للورى والعرب نورنا فيه فخر للورى والعرب قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر الأبي qaybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan ku sii siqaynaa waxaase markaani ku soo dhowaataan xalqada soddon iyo lixaad ee xubinta siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel kastoo aad joogtaan caruuray kusoo dhowaad xubintii siirada nabiga sala allahu calayhi wasalam kasoo laabashadii jacfar iyo asxaabtiisa xabasho intii uu socday dagaalkii khaybar ayaa waxaa kasoo galay dhanka xabashida in adeerkii nabiga jacfar bin abi aalib iyo asxaabtiisii xabashida u hijirootay waxaana la socday qabiilka reer ashcari waa abi muusa iyo asxaabtiisii allah ha ka raali noqday ayaa yidhi waxaana soo gaaray anakoo yaman ku sugan in nebigu sala allahu calayhi wasalam usoo hijrooday dhanka madiino markaa bandoon soo qaadanay aniga iyo laba ila dhalatay iyo kontumiye reer torkeyga ah hase ahaatee doontii ayaana la aaday dhanka xabashida ethoobiya waxaana la kulannay jacfar iyo asxaabtiisii jacfar ayaa nagu yidhi nebigu waxa uu na amray in aan meesheenna iska joogno ee manala joogaysaan haa ayaan ku nidhi waana la joognay ilaa la gaaray dagaalkii khaybar xidhigaas oo aan madiine imaanay dad ayaa waxay dhaheen waan idinkaga horreynay hijrada markaabay asmaa u gashay xabsa binti cumar markaabaa cumar bin khadaab usoo galay waxuuna yidhi waa tumatani xabsa ayaa tiri asmaa cumar ayaa yidhi tii badda ku safartay miyaa tani asmaa ayaa tiri haa cumar ayaa yidhi waan idinkaga horreynay hijrada anaga ayaana idinkaga xaq badan rasuulka allah markaabay inay xanaaqday tidhi maya wallaahi waxaad ahaydeen nebiga kuwa la joogo midkiina gaajaysan wuu quudinayay kiina aan wax aqooninna wax ayuu barayay aniguna waxaan ku sugneen dhulka cadowga eela nacbaa taasi allah dartii iyo rasuulkiisa ayay ahayd allah ayaan ku dhaartaye cunto cuni mayo cabitaan nacabi mayo intii aan nebigu ugu sheegayo waxa aad tidhaahday nebigu sala allahu calayhi wasalam markii uu imaaday ayaan u sheegay arrintii markaa buu yidhi maxaad ku dhahday adigu waxay tidhi waxaan ku yidhi sidaas iyo sidaas markaa buu yidhi ma ahan mid ii kii xaq badan asaga iyo asxaabtiisu waxay leeyihiin hal ajar idinku qoladii doonta ku imaatayna waxay leedahay laba ajir sidaas awgeed waxay ahaayeen abi muusa iyo asxaabtiisa inay u imaanayaan asmaa ayagoo isxixiga si ay u weydiiyaan xadiidkaas maysan jirin adduunka waxa loogu farxad badan yahay naftooduna ugu weyn tahay sida hadalkaas nebigu yidhi ugu weynaa naftooda hareereentii nebiga yahuudda qaarkood ku hareereeyey waadi quraa intaas kadib nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka laabtay khaybar wuxuuna aaday dhanka waadi quraa halkaas way ku sugnaayeen koox yahuud iyo carab iskugu jiro markii asxaabku arkeenba waxay kusoo dhaweeyeen gamuuno saxaabaduna ma diyaasaneen taas ayaana keentay in la dilo mucdicim oo ahaa addoon rasuulku leeyahay waxaana siiyey nebiga rifaacata binu zayd aljudami markii la dilay addoonka ayay dadkii dhaheen jannada allah ha u barakeeyo wuu shahiiday markaabaa nebigu yidhi maya waxaan ku dhaartay allaha nafteedu gacantiisa ku jirta ee go-yi uu qaaday maalintii khaybar qaniimada ee aan qaybta gelin ayaa ka ololayo isagoo ah naar markii arrinkaas dadku maqleen ayaa cid kasta waxay keentay wixii ay qaaday ee aan la qaybin ilaalka gobta oo laba ah nebiguna wuxuu leeyahay ilaal naar ah ama laba ilaal naar ah nebigu sala allahu calayhi wasalam ayaa ciidankiisa u diyaariyey dagaal waxayna galeen saf dagaal kadib gaalada ayuu ugu yeeray in ay soo islaamaan wayna diideen waxay soo saareen nin gaalada ka mid ah waxaana u baxay zubayr binu cawaan waa uuna dilay gaalkii kadib waxay soo saareen nin kale waxaa u baxay cali binu abi aalib waa uuna dilay gaalkii sidaas ayaynu ku socotay ilaa laga dilay gaalada kow iyo toban nin kadibna waxaa lagu jirmaaday subaxii xigay allah fadligiina qoraxdu maba dheereen ilaa xoog lagu furtay dhufayskii gaalada waxaa laga helay qalabka guryaha lagu isticmaalo iyo maal wuxuuna u qeybiyey saxaabada dhulkii iyo beerihiina wuxuu uga tagay yahuuda wuxuuna uga dhigay shaqaale markii lagu soo laabtay madiino saxaabadii muhaajiriinta ahaa waxay u celiyeen saxaabadii ansaarta ahaa geedihii timirta ee ay sii dhaqaaleeyeen caaisha allah ha ka raali noqdee waxay tidhi markii la furtay khaybar waxaan dhahnay hadda ayaan ka dharagnay timir ilaaladii xurayqaad kadib nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ilaalo u diray xuriiqaad oo ah dhulka reer juhayna markii ay ku dhowaadeen ayuu amiirkii ciidanku diray ilaalo markay soo laabteen ayuu u dhowaaday waxayna degeen dushooda kadibna waa uu istaagay amiirkii allah ayuuna mahdiyey wuxuuna ku ammaanay waxa uu ehel u yahay kadibna waxa uu ku yidhi ciidankiisii waxaan idin dardaarmayaa allah keligiis in aad ka baqdaan anigana aad i maqashaan oo aan i caasin ra'yigeygana ha khilaafina maxaa yeelay ra'yi ma lahan cid aan la adeecaynin kadibna waxa uu yidhi hebel iyo hebel waad isku qoran tihiin hebel iyo hebelna waad isku qoran tihiin yuusan midka kale ee saaxiibkiisa ah ka fogaanin waxaan idinkaga digayaa in midkiina gaaladu u laabto oo markaan dhaho hebel aabay la i dhaho ma naqaan markaan takbiirsado idinkuna takbiirsada seefihiinana gesha ka bixiya kadibna takbiirsada oo qaada dagaal hal mar si wada jir ah kadibna waxay hareereeyeen qabiilkii waxaana qabatay seefihii allah intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa caruurey xalqadii soddon iyo lixaad ee siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam tan iyo intaan ku kulmayna xalqada soo socoto iyo toddobaadka kale waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أبو طالب عمه كان يدافع عنه والسيدة حليمة مرضعة نبينا أبو طالب عمه كان يدافع عنه والسيدة حليمة مرضعة نبينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر
qeybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla soo gaarnay waxaadna markani ku soo dhowaataan su'aalaha carruurta laga doonaya inay ka soo jawaabaan toddobaadka soo socdo waxaana mar kore u mahadcelinaynaa carruurtii ka soo jawaabtay su'aalihii hore haddii waallahidmana waxaan toddobaadkan u soo gudbin doonnaa carruurta su'aale kaloo iskugu jira adkaar iyo sidoo kale juqraafi haddii aynu ka hormarno su'aasha koowaad iyo adkaarta ah waxay u dhacaysaa sida tan waxaad sheegtaan ducada la akhriya markii masaajidka la galayo aan ku celiyo mar kale waxaad sheegtaan ducada la aqriyo markii masaajidka la galayo su-aasha labaad oo ah mida juqraafiga iyana waxay u dhacaysaa sida tan waxaad sheegtaan laba degmo oo ka tirsan gobolka jubbada hoose aan ku celiyo mar kale waxaad sheegtaan laba degmo oo ka tirsan gobolka jubbada hoose waxaan idin rajaynaynaa inaad ka soo jawaabtaan toddobaadka soo socdo idinkuna la soo xidhiidhaya maalinta khamiista galabkeeda saacaddu markay ku beegan tahay toban saac iyo bar ama afarta iyo bar galabnimo waxaadna nagala soo xidhiidhi kartaan telefoon nambarkiisu yahay eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix aan ku celiyo mar kale eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix
فاضيا مشرق في دروب الموكب نورنا فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب
guud ahaana intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka tarbiyada carruurta tan iyo intaan ku kulmayna barnaamij caynkan oo kale ah iyo toddobaadka soo socdo waxaan idinkaga tegaynaa fi amaan illaah wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
نورنا لم يغب في ليالي الكرب نورنا لم يغب في ليالي الكرب فاضيا مشرق في دروب الموكب فاضيا يا الله